cilaajyadu waxa ay ka mid yihiin goobaha ay soomaalidu u tagaan isku daaweynta qur'aanka kariimka koox culamo ah oo uu hogaaminayo sheekh maxamed rusheeye ayaa ku dhiiraday saddex sano ka hor in magaalada mandheere ay ka furaan xarun cilaaj oo isugu jirta quraansaar iyo dhaqan celin waxaana muddadaasi uu rabbi caafimaad ku siiyey dhallinyaro badan oo ay maskaxdooda dilootay daroogada waxaana ka mid ah maxamed xasan oo inooga warbixiyey xilligii xaruntan la keenayey iyo sida uu hadda isku beddelay waxa uuna hadda ka mid yahay shaqaalaha xaruntan
ilaahay uu ka dhigay meeshaan ku caafimaaday waxaan ahaa raggii ay balwadda jiidatay sida jaadka xashiishka qamriga aan u kala abayeeli jirnaan ahaa caan ah caan ku ah balwadda alxamdulilah alshukurilah saddex bilood markaan marahay daawada la isiiyey daawo dhaqaysa jirka oo nooc waliba leh hadday malab tahay leh hadday matajin tahay leh saddex bilood kafaaya waxaan ka noqday balwadda inaan xasuusan waayo awal way igu taagneed oo mar walba igu soo dhaceysay kadib waxaan shaqo ka helay xarunta oan u shaqaynayay oo muddo lix bilood wixii ka dambeeyey tijaaba laga qaaday in aan shaqo noloshayda ku filan qaban kara iyo in kale runtii dadku wuxuu isu dhex yaallaa sida dhaqan celin aniga aan soo maray iyo dad brevat dadka brevatiga waa dad boqolkiiba boqolkiiba sagaashan ay ku caafimaadeen waa xarun ilaahay uu noo dooray laisma lahayn maxamed xasan cabdi cali waa meeshii uu igu baxday maxamedka shalay maxamedka maanta lai kala yaqaan
sidoo kale waa kuwaan qaar ka mid ah dadkii ka soo baxay cilaajka diburaxma oo isugu jira kuwo ay horay u waashay daroogada iyo kuwo ay la degeen shayaadiinta waxa ay ka warramayaan oo ay maanta dib u xasuusanayaan xaaladihii adkaa ee ay soo mareen marka walaalayaal xaruntan waa ku caafimaad hadda saan u imaaday iyo inta dhexdooda alxamdulilaah daawoodhin oo habeenkii la laqaaya iyo qur-aan oo sooxdi iyo mid kale oo jahri qur-aanka waa laba qayb mid waa jahri midna marka isbuucu dhexdiisana waxaa waaye qur-aan oo waxaa jiraa oo maraweyne ah oo qamaysti sheekhda waa sheekh aad iyo aad khayr allah u siiy insha allahu waa sheekh culamo oo ku takhasusay qur-aan saarka ilaahay khayr ha siiya maxaa yeele xarumaha kale meelaas qur-aan iyo daawo isla heli inay jirta aniga uma malaynay meel walba saan lagama helaya bulshada waxaan u sheegayaa ilaahay horta caafimaadka gacanta ku haya ilaahagii qur-aankanaytu nagu soo hanuuni oo qur-aankan aan dhegaysanayna habeenay dharaan nagu soo hanuuni waxaan u sheegayaa in xarunta loo la imaada
anigaa salaada ugu korsmaayl iyaduu maalinkaa meeshaan imaanayay waan xanuunsanaay hadda alxamdulilah xarunta ilaahay uga caafiyey xaruntii jirta allah ka dhigay tii lagu caafimaad allah ka dhigo inaan waxaan dhihi jiraan cajisnahay intaasoo sano oo meel walba daawo aan u tagay isbitaalaha ayaan tagay wax kasta liiguga baaray nakatif lii dhahay marka dambe ilaahay wuxuu igu caafiyey dibiraxma dirdaydana jiro xoog leeyeed marka aan gurigayga taa waan ka carari jiri ilmahaygiiyo odagayga waan la digaali jiri dad dhan ma rabi jirin saad le u meeraysan jiri howl dhan ma qabsan jirin hadda caawada aan dhaho kaale wax qabso niyeysta salaadii wax ma qabsan karin guriga lay ka baxayo xaafadaha kale marka intaga caadi guriga haddaan kusoo noqdo maxaa lalii jiri waa lii buruna bax baxaydoo liili camal macalimiintayda maxaa aad bay ugu dadaashay ayagoo aan kala bibixinayn waa mahadsan yihin diburaxmaana ku helay caafimaadkaas ilaaha haysii diburaxmaana waa ii dagaargaartay waa ila xarbisay weligay liima dhibsanin waxnagati waana dhibtiliimalihin mar allah markaa hadda xanuunsan istaal ma aada inta lay kusoo cararaa ilaahana igu caafi ayagaana sababtaas iskalahay waa macalimiin howl kar eh maxaaliji nin allah ninkii qofka buko oo dadaalka meel kaga soo waa istaalaha waa inay diburaxma imaadaan diburaxma waa meesha maxaaliji lagula xarbinaa oo laga hagrinaynin dhanka kale maamulka cilaajka diburaxma sheekh nuur maxamed yuusuf iyo sheekh maxamed rusheeye ayaa dhankooda ka warbixiyey adeegyada ay qabato xaruntan ayagoo tilmaamay in dadka xanuunsan ay ku daaweeyaan afar sano sanadkii afraad ayaan ku dhex jirnaa maadaama oo maamul ahaan marba sanadkii aan soo gelino maarata xarunta waxqabadkeeda iyo dadaalaha mucalimiinta ilaahay ayaa ku mahadsan alxamdulilah in badan oo maskaxdooda iyo miyirkooda xanuun la daxaalay oo maaragtay la dahay waalidiintuna ay la murugeen ayaa ilaahay sabab nooga dhigay alxamdulilaah dad badanoo xanuunsanaa oo boqolaal ah oo la ildarnaa xanuunada isha xasadka jinka sixirka dabaysha musbeenada ilaahay sabab nooga dhigay caafimaadkoodii dawadooda xarunta waxay isugu jirtaa qaybihii quraasaarka qaybihii rehabilitationka ama dhaqan celinta dadka ka xanuunsanaya dhimirka ama kuwa balwadii daraagiska ee dilootay iyo qaybihii waxbarashada sidoo kale waxay leedahay qayb kaleeto oo baaritaana oo kombyuutar qofka uu maraayo iyo dawooyin uu qaadanayo qofka waa baarnaa iskama siina daawada markii aan baarno daawada ku habboonaa siinaa daawooyinkeena waa herbal waxayna ka yimaadaan wadamada carabaha waxaan ka keenaa muqdishay soo maraan halkaana keenaa iyo dawooyin kaleeto oo nooga yimaado gudaha kenya runtii dad badanoo la ildarnaa xanuunada qoomaaliyada ilaah ku daaweeyey gaar ahaan dadka ka cabanaya dhabar xanuunka muruqa xanuunka xubna daalka lafagaraaca xilliyada qaar saxarooda dhiig soo raacda cuncun xagga dambe waxaan u helnaa dawo qualitigeeda u sarreeyo islamarkaana waxtarkeeda la hubiyey dooskeedii garaamkeeda la yaqaan sidoo kale xarunta waxay leedahay qaybihii bukaan socodka sidoo kale maalin walbo khamiisa muddo afar sano ku dhowaad waxaa ilaahayna makaniyey oo aan soo wadnay markaa shan maalmood dadka qur-aanka saarno maalinta khamiisa waxaa ugu qatinaa mara jaamaca dhammaystiran qur-aanka waxaa jira dad xarunta yimaada maalinta khamiista keliya soo beegsada ee qur-aanka marada kasoo qaybgala tahliisha qaata ilaahay uu ku dawey ku caafiyey maadaama ilaahay qur-aankiisa uu ku sheegay magaranaysa quraanka quraankiisa uu ku sheegay inuu quraanka daweeya wanunazilu min alqur'aani ma huwa shifaa'un warahmatun lilmu'miniin walaa yaziidu dhaalimiin ilaa khasaara culimada hore waxaa laga yahay maqala ah man lam yashi bilqur'aani falaa shifaa'a lah qofkan qur-aanka ku daawon dawo kale ma jirto